kitaabki ilaahay xagee dhignay intuu yaallaa islaamkeennii aaway bal isweydiiya walaalayaalow ayna islaamuna ma sidanaa islaamka nebi moxamed ahay sala allahu calayhi wasalam islaamu saxaabati rasuulillaahi kayfa kaan islaamkii saxaabatu rasuulillahi ma sidan u ahaa ilaah idinku dhaariye haddaan maanta islaam dhaba ahaa lahayn oo laa ilaaha ila allahu muxammadu rasuulullah macnahaada inta fahmna aan ku dhaqmi lahayn ma sidaanaan dulli ugu jiri lahayn maya waxaad maqlayseen khudbada waxaa ku jirtay wiilasheenni in la dhoofinaayo oo laga iibinaayo gaalo lacnatullaahi calayhim wiilasheennii maanta waxay ku ciidaayaan xabsiyada gaaladay ku ciidaayaan maxaana lagu qaaday waxaa lagu qaaday kaana lahu lixya wa kaana yalbasu qamiisan qasiiran wa kaana yataraddadu fi lmasjid bas qamiis gaabanna waa watay garweyna waa lahay masaajidkana shanta salaadood ku duka jirye hal haadaa danbun billaahi calaykum hal haadaa danbun limaada sakattum limaada sakattum cala awlaadikum لماذا سكتم عن المسلمين الذين ينقلون في الطائرات maxaan u aamusnay wiilasha lagu raraayo sida ariga oo kale ariga dibaaxa sida loo raraayo o kale loo raraa wiilasha lacagaa lagu qaatay ma gargaaraan ilaahay ka sugaynaa dadkii ilaahay diintiisa lagu tumaayana korkeena lagu dhoofinaa kayfa yakuunu hada kaasina wuxuu ahaa madaxweyne shariif xilligii maxkamad ahaa ee sheekh balle maxay kula tahay marka sababta hadda isagii uu heshiis ula gelayo shirkadihii xabsiyada samaysanayey dadkii muslimiintana dhoofinayay bismillah alxamdulilah walaal waxa weeyaan inta uu sheegayba way jirtaa laakiin markaasi waa markuu waxa weeyaan shariif muslim uu ahaa weeyaan shariif muslim markuu ahaa ayuu ka hadlayaa haddana waa shariif murtad weeyaan waa shariif murtad waxa weeyaan dad laa ilaha ila allah muxamadu rasuulullah leh baa la dhoofinaya saas maxaa loo dhoofinaya buu leeyahay markaas wuu ka damqanayay laakiin hadda asagaa dhoofinaya wuxuu leeyahay limaada sakatum markaas waxwey wuu ka hadlayay laakiin hadda asagaa ka aamusan wuxuu leeyahay markaas maxaa loo dhoofinaya laakiin hadda asagaa xabsiya u sameeyey asagaa soeeyey markaas wuxuu leeyahay xaggee bay ka yimaadeen laakiin hadda asagaa u saxiixa markaas wuxuu leeyahay muslimiinta maxaa saas loo leeyahay laakiin hadda asagaa gaalo muslimiinta asagaa dhoofinaya wax alla wixii uu maalintaa sheegayay waa waaguu shariif muslim ahaa weeyaan haddana waa shariif murtad dhammaanna asagii baa samaynaya dadkii asagaa dhoofinaya beriga hore waa lala carari jiray inta wey qoorta laga gooya laakiin hadda isla qoorta laga gooyaa la xiraya dawarigii waa hore waa la xiri jiray laakiin hadda waa la diraynaya beriga hore waxa weeyaan
waa tahay waan kaa dhexgelayaa sheekh balli aan dhegaysanno haweeney afartan jir ah oo xabsiga xalaane aad loogu ciqaabay sanadkii lasoo dhaafay oo u warantay ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan gaar ahaan xabsiga maraykanku ay leeyihiin kuw annagii meeshii bay nagu soqobteen waxaana la reebay labayo toban qofood annagoo ah afar wiil iyo sideed dumar ah sideedeenii dumar heedan meelgudin la soo geliyey wiilashiina meel kale oo la geeyo ciqaab ayadana lagu samaynayay waxaa la yaab lahayd aniga oonan hadda intaa kahor hadda konton baan ku jiraa aanan arkin waxaa igu mashquul badnaydoon iigu daraydba in maxay ahayd toy bahal jawaan camalah ood maxay tahay sida dallada u samaysaa madaxana laga saaray meesha buur dher hoosteeday ahayd marka meeshii markaa bahalkaas badhankaabaa maxay tahy wuxuu leeyahay xarka dheer oo ka lulanaya laba xarkoodaa laysku dhejinaa labada xarkood oo laysku dhejiyey ayaa mid kale lagu sii dhejinaa markaasa waxaa la gelinayaa barees baraaskaas markii la geliyo qofka dhan wuu isu keena bahalkaas kulayl iyo maxay ahayd toy iyo wuxuu ku noqonaa silig camal kugu noqonaa jirkaa kugu noqonaa bahalkaas marka markuu ku jiido adigii ood ashaatinga aad ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala aad iska baris leedahay nafta un marbay unkaa go-i doontaha lagaa dabcinayo bareeska meesha laga siibaaya markaas waxay nafisaysaa intaas bahal kugu jiro biyaha korkaaga ka baxayaa waxay adaaba dareemayaba warays baa laga qaadana markaas lagaa soo nibsa wa sheeg maxaad ahayd yaad u shaqaysaa shabaab ma shabaab maad u shaqay jirtay war waxaas ma naqaano anagu sida xaqiiqada ahayd baan uga sheekin waxaan idhi war anagu dad masaakiina oo bi'al saaran baan ahayn ma jirta argixisah tahay aa la yidhi ilaa maantaas ilaa shanibi salaadii bay haddana noo diideen inaan dukanno jalbaabadii bay naga qaadeen ciqaab kastoo ayna marsiiyeen waxa ugu daraydba korontadan iyo xabsiyada buntanema la sheegi jiray midda ugu daran waay midda ugu daran maba arkinba ciqaab intaas u eg meel laga samaynayo anigu weli maba arkinba xataa dadka ay ka sheegi jireen xabsiyada laakiin xabsi xataa weli aniga ku jiro maba arkinba marka markii meeshaas aad maxay tahay wax yaroo daqiiqada oo waxa lagu bedelo oo war lagaa waayo haddana meeshii baa lagu celinayaa anaga marka intaanan hadda waxaan dumarkeenaasa islaam waaweyn waaye yani ahaan ayba nimankaas waaweyn noo soo gelimay marmara intay noo yimaadeen oo xoogaa masawira naga qaadaan ay dhahaan argaxiso ayagaa marka ingiriista iskula hadlaayeen marka marka meesha miiska buugga lagu qorayo afar iyo labaatan buug unbaa qofka laga qoraa buugga marka la qoraya waxaan fiirinahay inuu arkayay wiilal waaweyn oo sunnada ka muuqato markaas u xasuustaba habeenka xataa waa ilina isoo dhaaftee oo maxay tahay si ilaahay subxaana wa tacaala ogyahay ciqaabkaas annaga nala ku hayo mid kasii daran lagu sii ciqaabayo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa kuwaas in ciqaab alla ku rido ummadda islaamkan ilaahay ka qabto subxaanahu watacaala annagana ilaahay subxaanahu watacaala inaanu xifdiyo aan ilaahay ka baryaynaa adiga imise jeer ayaa korontadan lagugu qabtay maba tiri karaba inta laygu qabto maba tiri kara maanta waxaa laga yaabaa in shan mar lix mar camal lagu qabto markaad maxay toy aad tiraahdo war aad war yar lagu weydiiyo ka jawaab weydaba meeshii baa lagugu qabanayaa markii haddana lagu soo qabto warkii aydan war kale kaa waayaan aan marna iska aamusno marna aan idhahdo war meeshaasaan ka marna aadanba hadli hadli karinba baa haddana lagu celinayaa maba la tiri karaba intay maanta seegto korkayga haaraha ka soo baxay iyo biyogashiga iyo rafaadka waa hagaag sheekballi meeshaada ka sii wado si fiican baan walaal u dhegaystay si fiican baan u dhegaystay marka waa garta marka waxa weeyaan waa intii aan sheegaynay weeyaan waa intii aan sheegaynay weeyaan laakiin saas oo ay tahay madaxweyne shariif qudhiisa rag culimo ah ayaa la jooga oo waxa ay sheegayaan in dowladda iyo nidaamkiisa ay yihiin wax wanaagsan oo ay mudan tahay in la adeeco oo la ixtiraamo iyadoo haweenkiina saatan loo gelayo marka ka waran
subxaan allah subxaan allah walaalo waxa weeyaan waa wax aad iyo aad loola yaabo weeyaan wax aad aad loola yaabo weeyaan waxa weye nin baa gabiyey buu waxaweye gabiyey oo wuxuu yidhi waxa weye goormaha ruuxa macnaha qalbigiisu wax ku ansaxayaan ama wax ku xasilayaan idaxtaaj idaxtaaja nahaar waxa weeyaan hadday qoraxdu u baahato daliil war dadka sidaas waxaa samaynaya ninka waxaa samaynaya murtadiinta waxaa samaynaya oo xalan waxaweye muqdisho jooga ama waxaweye ridada madaxda u ah ama puntland jooga ama somaliland jooga sida walaalku u sheegay magacyada ku kala duwan yihiin dadka la shaqaynaya waa murtadiin weeyaan nimanka culummada u fatoonaya culummo maahane waa culumaa usuu weeyaan waa culummo gaalaa weeyaan maaha markii muslimiinta la ximaayeynayay bay gaalada ximaayeynayaan markii muslimiinta loo doodayay bay gaalada u doodayaan nimanka u shaqaynayaane waa murtadiin ma nimanka waxawey sharci dejinta baa culumaa walaalayaal waxawey waxaas xataa culumo maahane waxawey xataa ereyga ca iyo si laguma sheegi karo nimankaasi waa murtadiin nimanka u shaqeeyana waa murtadiin nimanka culummada dadka xirxiranayaana waa murtadiin waa niman gaala ah waman yatawallahu minkum fa inahu minhum gaaladii bay ka weli yeesheen waa arrin cad gabadha waad maqlayseen xabsiyada waxway hore ka horreeya waa maqlayseen waxawey masrax waxawey xalane kuwa somaliland waa caan oo madheeriya ku yaala kuwa waxawey puntland waa caan arrinta iyadaa muslimiinta lagu xirxiraa oo lagu laaya oo lagu jiri jiraa oo lagu maalintu muslim aha waa ku kadidiyayay maantana waa shariif murtad inta raacsanna waa murtadiin laakiin soomaalida waxaan u sheegayaa ma waxay dhawrayaan shariifku iyo gariifyadu inay u naxariisaan ma ilaa waa waa shariifyo weeyaan sarole waa shariifyadu ka mid yahay ka waxa weye silaayin shariifyadu ka mid yahay abnaa yuusuf shariifyadu ka mid yahay waa murtadiin geedi shariifyaday ka mid yihiin waa wada karzaay miiran weya ma inay u naxariistaan bay sugayaan ma inay wax u damqadaan bay sugayaan ma inay waxweye wax siiyaan bay sugayaan war waxa weeyaan nin dharbahaceedeed dugseeda dhaqayadeed maal waxawey sashaanay sugtaa xaajada dawlata aabid wallahi aysan weligood aysan ka baxin soomaali aysan xabsiyada la dagaalamin oo aysan u daadan oo aysan iska dhicin gabdhahooda lagu xirxiraya wiilashooda lagu xirxiraya waad mahadsan tahay sheekh balle aan kuu soo laabta annagoo gebagabadii ku dhow cabdiwaxid khaliif arrintan xabsiyada waxaa barbar socda meelaha hadda nidaamyada maraykanka ku xiran ay ka dhisan yihiin muqdisho puntland somaliland dhammaan waxaa ka howlgelaya shirkado magacyo kala wata magaca khayraad ayaan baaraynaa ha sheegteen qaar arrimaha fasaadka ka shaqeeya oo muyuusiga iyo hay-adda c r d ay ka mid tahay marka arrimahan la isku soo ururiyo ujeedada lagu doonayo maxay tahay waxa weye bismillah waa sida walaalkan u sheegay nimankan marka hore hadda diin bay la dagaalamayaan diintiina markii ay niman cumalaa ah adeegsadeen iyo niman kaloo culamo ah oo dadkii u duleeyey labadaas group muluugtaas iyo iyo iyo iyo culamadaas marka u duleeyeen oo diinta markii la dagaalamo haddana sidii sheekh cabdilqaadiran sheegayay waxay guranayaan dhagaxyada dhaqaalihii bay usoo dhiganayaan meesha nimanku qarash baa uga baxaya marka qarashka ay diinta kula dagaalamayaan inuu usoo noqdo faa'iidana ay ka helaan qarash kaleo dheeraadan helaan ama xitaal ha noqdo ama macdin ha helo marka waa wax aakhiro iyo adduunba way kaala dagaalamayaan weliba dee waxa u dheer laakiin maxaa maxaa maxaa isku wakti ka dhigaya cabdiwaaxid oo isku soo beegay xabsiyadaas faraha badan duulaankan tooska ah iyo hay-ado fara badan oo iyaguna dhinaca anshaxa ku howlan maxaa isku wakti howlahooda ka dhigay kuwo wada jira oo garba siman waxaa ka dhigay nimanka gaalada ah intaysan horta duulaanka militariga inta soo qaadin waxaa ka horeeya duulaan kale oo hay-adaha sida gargaarka oo kale bay kusoo dirayaan kuwa soomaaliya oo sheeganaya gaalo ah oo timbaraysan oo sheeganaya bulshada rayidka hadda taala c d r maaqan waxaa lahay taasaa ku jirta waxaa ku jira kuwa culamo aad uqabtid baa lagu soo dirayaa oo waa tii safiirada ay geyn jireen masaajida weeye jigjiga wadaadadii waa tay kula soo shireen ku kenya joogay iyo iyo puntland joogay xagga iyo kuwa soomaliland ka yimid marka waxaa ka horeeya marka hore akhlaaqdaasaa lagaa dhuminayaa oo waa lagu gaalaynaya hadii la isku dayi karo ama diintaa lagaa soo fogeynayaa oo meel dhexaa lagu taagaya khasab maaha inaad kristaan sheegatid marka meel dhex marka lagu geeyo oo lagu jilciyo qofka ilaa iimaan bu wax ku difaaca moog tahay iimaankaaga haddii lagaa siibo dee waa iska baqaysaa waxaa leeyahay maraykan oo cirbadii badda ku dhacya xataa waa arkaa marka qof dagaalami kara male dadka markii saa loo galo wuu niyad jabaya qofku waa isdiidaya waa tahay marka waan kusoo laabanayaa gabagabadii cabdiwaaxid guntii ayaan soo gaarnay shaqbale xaggaaga maxaad kusoo gunaanadi lahayd oo aad u dardaarmi lahayd dadka muslimiinta ah gaar ahaan maxaa looga hortegi karayaa oo sharci waajib ah dhibaatooyinkan dalka ka taagan waxaa looga hortegi karaa waa hal hal jid weeyaan hal wey weeyaan laba maaha nimankaani laaluush way naga qaata naga yeeli mayaan gabdhaan idin guurinaynaa naga yeeli mayaan waan idin qaramaynaynaa naga yeeli mayaan xoolaan idin siinaynaa naga naga yeeli mayaan waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan oo keliya luqada keliya waxaa lagula hadlaya waa luqatu silaax weeyaan waa dadkan maanta soomaaliyay u tashadeen niman shariifyo la yidhaahdo murtadiin ay u heleen waa puntland iyo somaliland iyo muqdisho iyo inta la halmaasha luqada keliya lagula hadlaya waa inay dadku dad muslimiina oo dhaba noqdaan oo iska dhiciyaan gaala usoo heshiisay qaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa sida hay-aduhu ugu yimaadeen oo ay daalimiinta ugu keeneen ayaguna inay u midoobaan oo ula dagaalamaan oo hubka u qaataan oo xabsida u daataan wallaahi wallaahi inaysan wax kale ku badbaadayn ilaahayna subxaanahu watacaala nasrigiisa inuusan ku siinayn waxa weya wamaa taraka qowmun ljihaad ilaa camahum allahu biciqaab dadku waxawey jihaadka kama tagaan ilaa aadba ilaahay ku camimaa haddaysan sidaa yeelin sida haza falastiin saddex beri ka hor ayaan daawaday ayay waxay waayi doonaan biyo ay cabaan maaulmawi almaa lmulawas biyo wasaqha oo masqula ayay cabayaan reer khaza qaarkood waxaan ila sugayaana waa inay biyaha wasaqda masqulaha cabaan haddana xabsiyadaa lagu guraya gabdhahoodaa la kufsanaya waad maqlaysiin ayuha almuslimuun waxaan leeyahay ayuha soomaaliyuun waxaan leeyahay inta goori goortahay dadka iska dhiciya ilaahayna u tala saarta guushana waad helaysaan walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarisuha cibaadiya asaalixuun walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun wa ina jundana lahum lgaalibuun waxaan u dardaarmaynaa dadka muslimiinta inay dagaalamaan oo wax nin kasta wuxuu awoodi karo uu qaato wajazaaka allahu khayran jazaaka allahu khayran cabdiwaaxid maxaad kusoo gunaanidi lahayd adigoo soo koobaya a bismillah marka waxaan kusoo gabagabeynayaa waanu ka hadalnay xorriyaddu qiimaha ay leedahay marka markii laga reebo meelaha mujaahidiinta joogaan dadka kale qurbaha joogeen soomaaliya meelaha kale ha joogeen ama waa wax xabsi ku jira oo lagu xiray ama xabsi furan bay ku jiraan marka qaab kale oo maaragtay waxaan looga bixi karaa ma leh weliba maxaa kaa bii lahaa addoomihii hore waagii nebiga joogay sala alay slam saxaabada qofka addoonka ah cuntadaa cunaysaa wax laga siin jiray dharkii aada haysataa la siin jiray hadda qof kasta waa ogyahay askartan maricalasta ah iyo iyo ciidamada maraykanka jooga xamar amar xataa kuwa amisom xataa iskuushaar ma ahan marka xataa addoonnimada xataa caadiga ahayd xataa waa waa yani wax addoonnimo xataa la arkay xataa ma aha waxaan ku jirno marka qaabkaas sheekh balle sheegayay unbaa looga bixi karaa oo jihaadka wax kalena uma garanayo qofkii daliil kala hayo si kaloo looga baxay hadda ha keeno ma jirto haddaad akrisid yani diinta islaamka ama xataa wixii kale dhaqamadii hore qaab yani qof walba kugu soo duulay wadankaaga waa la iska ceshaa marka wax kaloo jirta male marka qofkii asagu rabaa inuu iska sheekeeyo yidhaahdo baarlamaan baa ku keenayaa iyo adoon dadweynaha ku keenaya yaman iyo aldidi iyo hakirsho meel wax geeyaan bay waayeen martana waa arki doonaa iyagoo la mid noqday sida kuwa hore marka dadku waa inay intay jihaadaan gaaladan wadankooda ka saartaan oo diintooda loo soo noqdaa oo laysmaqloo qofku xor noqdo xornimada ka fiican adoo xor u nool oo dhintaan ka fiican intii maalin walba yani addoon aada noqon lahayd oo aada ka hooseyn lahayd xataa calooshood ushaqaystayaashii burundi iyo iyo rwanda iyo ka yimid iyo uganda marka taladeed waxa wey waa caddahay wadaadadan dadka khaldayana waa niman yani la gatay yaan waxba laga maqlin marka wadaadadaas jihaadaya hala maqlo marka ha laga saar gaalada wadanka la iska xoreeyo insha allah jazaakum allahu khayran cabdiwaaxid khaliif ayuu ahaa guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha